bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyo beerula qodobada aad ku maqli doontaan warkeena subaxnimo waxaa ka mid ah culummada beledweyne oo ka digtay dhibaatada qabyaaladda toddoba boqol oo arday oo ka qalinjibisay dugsiga sare ay hayaan ee magaalada muqdisho ololo ardada loogu wacyigelinayo oo ka bilowday deegaanada puntland sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka ee suuqyada magaalada muqdisho dibadda waxaad ku maqli doontaan xabsigii lagu xukumi jiray ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan cimraan khan oo la hakiyey qodobadii warkeena oo kuwan ayaa maqasheen dhegeystayaal haatana kusoo dhawaada qodobada warkaasi oo faahfaahsan taariikhda waxay ku asteysan tahay soddonka bisha sideedaad labada kun iyo labaataniyo saddexda aan ku bilaabay culummada beledweyne ayaa ka tegtay dhibaatada qabyaaladda bilaal daahir waani ayaa warbixinta warkaa inoo faahfaahinayo
sheekh cumar saalax madoobe oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa isku xilqaamay sidii bulshada loogu baraarujin lahaa dhibaatada ay leedahay qabyaaladda isagoo xilliyada qaar ka qayb qaata sidii bulshada dhexdeeda looga saari lahaa sheekh cumar saalax madoobe ayaa isku xilqaamay fidinta diinta islaamka balse waxaa usii dheer ku baraarujinta bulshada dhibaatada laga dhexli karo qabyaaladda maadaama diinteenna ay inoogu digtay in bulshada la kala saaro sheekh cumar saalax madoobe ayaa raadiyo beerlula ugu waramay dhibaatada ay keenta qabyaaladda iyo sida ay ugu qayb qaataan culimada soomaaliyeed gaar ahaan beledweyne
sidaasoo kale amniga iyo wadajirka iyo fawaa-idiisa sida muhiimad bulshada ay ugu tahay muhim uu ugu yahay ayaa sidaasoo kale bulshada waxaa aada u dhibaa waxaa la yidhaahdo casabiyada iyo qabaliyada iyo qowmiyada dadka inay isu qaqeybiyaan miisaankaasna waxay ku dhisaan dadka waa dad muslima bulshada waa bulsho muslima waxaa laga rabaa miisaanka ay wax ku dhisayiin inuu ahaado miisaan islaami ah bulsho islaami ah isku wada xiran walaalnimada iyo xuquuqda muslimiinta ka dhexeysa wada ilaalisa inay bulshada ay ahaato sheega la yidhaahda qabaliyada iyo qowmiyadana ay iska ilaaliyaan qabiilka ilaahay wuu sameeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuu noo maaragtaa noogu abuuray oo ilaahay qabiil wuu naga abuuray laakiin dadkeena say u adeegsadaan ma aha ilaahay wuxuu ugu talagalay in laisku garto in laisku nasabkii abtirkii dadku u adeegsadaan laakiin in qabiil qabiil iyo qoom qoom iyo qoloqolo ay ukala saftaan layskuna colaadiyo ilaahay uma sameynin qabiilka dadka waa muslim dadka waa dad bulsho muslim ah islaamnimada ayaa deeqdo islaamnimadaa in lagwada maaragtaa laasimo lawada ilaaliyaa muhim ah nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo kadiga waxaa la yidhaahdo jaahiliyada iyo qowmiyada iyo qabiilka ayuu yihi nabiga dacuuhaa fa inahaa muntina nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iska ilaaliyo ka taga waxaa la yidhaahdo jaahiliyada iyo qowmiyada iyo qabaliyada maxaa yeele waa qurun ayuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka marka muslimka waxaa laga rabaa qofka kaloo walaalkiisa muslimka ah nasab ahaan iyo abtir ahaanba ha kale ay yaro fogaadaan hadday rabaan in islaamnimadaasa dadka deeqdo dadka inay dad walaala dirisa wada joogo meel wada wada maaragtaa ku ilaahay kuwada makani ay yihiin xuquuqda kanba kan kale uu kale inuu ilaaliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii abi hureyre u warinaya wuxuu yidhi wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min saddex mar ayuu nabiga sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahan ku dhaartay ma rumaynin iimaan ma lahan iimaan ma lahan qiila man yaa rasuul allah saxaabadii markaasay ku yidhaahdeen rasuul ilaahay oo qofkaas iimaanka aan lahayn ee ilaahay aan rumaysnayn waa kuma markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam aladii laa ya'manu jaarahu jaaruhu bawaa'iqahu waa qofka diriskiisa dhibkiisa uu ka nabadgelaynin marka waxaa la rabaa walaalayaal bulshada waa dad muslim ah waa dad walaalo ah waa dad ilaahay maaragtaa meel uu wada makaniyey waa dad isku luqa iyo isku af ah waa dad isku dhaqan ah in la ilaaliyo wadajirka madda la ilaaliyo khabaliyada iyo qowmiyada na layska ilaaliyo islaamnimada iyo wanaagga iyo miisaanka saxda ahna maaragtaa kaa uu ahaado bulshada way isqaba karaan wax baa imaan kara dhibaa imaan kara dhib hadduu yimaadane in loo celiyay kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo laisku joorfalaynin dhibaato la samaynaynin midba midka kale uu dulminaynin kitaabkaas ilaahay marjic inaan ka dhiganaan isku boorinaynaa waxaan kusoo khatimaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yihi man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir falaa yu'di jaarah nabigu wuxuu yihi qofkii alle imaaninta qoyaamo rumaysan qofka diriskiisa yuu dhibin diriska markaa qofka kula ah inaadan dhibin in maaragtaa dhibkaadii shartaada ka ilaaliso in gacantaada aad ka dhowrto in afkaada ka dhowrta lagaa rabaa qof walbow miisaanka maaragtaa aada wax ku miisaamayso miisaam islaami ha noqdo qabiliyada iyo qowmiyada iyo maaragtaa bulshadoo la qeybiyo la kala geeyana aan iska ilaalino jasaakum allahu khayran adduunkeena iyo aakhiradeenna waxay ku jirtaa inaan mid ahaanoon wada joognoon wada jirnay ku jirtaa sharafteenna iyo khayamkeenna iyo wanaageenna iyo diinteenna iyo cirdigeennana uu ku badbaadaa adduun iyo aakhiraba taa ayaan isku boorinaynaa qof walibana kaalinta ka ugu habboon in bulshada wadajirkeeda iyo midnimadeeda uu ka qabto haanka wada qabanno ku dhaqanka qabyaalada ayaa waxa ay sababtaa dhibaatooyin badan sida nabad la-aan isdhexgalka bulshada oo yaraada islamarkaana keeni kara in ay bulshada isnacaan dhexdooda
aadigu mahadsiya bilaal daahir waani oo warbixinta warkaasiina la socodsiinayay toddoba boqol oo arday ayaa ka qalinjibisay dugsiga sare ee hayaan ee magaalada muqdisho maxamed yuusuf cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinayo
munaasabad ay ku qalijibinayeen arday dhammaysatay fasalka laba-iyo tobanaad iyo fasalka sideedaad islamarkaana ka aflaxday dugsiga hoose dhexe sare ee hayaan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa ka soo qayb galay munaasabadda maamulka dugsiga sare ee hayaan bahda waxbarashada waalidiin ardayda qalinjibisa ee martisharaf kale ustaad xuseen maxamed oo ka mid ah maamulka iskuulka hayaan ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay munaasabadda iyo tirada ardayda iskuullada hayaan dhammaantood oo soo saaray miro aada cajiib u ahoo wanaagsan waxaan leeyahay hambalyo waxaana furay waxaana u taaganahay inaan furo xafladda iskuullada hayaan qaybihiisa kala duwan xafladdaas oo isugu jirto ardayda foonfoorka ee u qalin bedelo doonto jaamacadaha iyo ardayda sideedaadka ee uqali sii wadi doonaan daraasadda iskuulka ardaydaasoo aada u tiro badan oo ku dhow toddoba boqol lix boqol iyo konton iyo ardaydaasoo ah ayaan maanta u xafladaynaynaa insha allahu bilkariim bahda saxaafadda iyo dadka ka soo qayb gala dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan u soo istaagay inaan xafladda furo xafladdeenna way noo furan tahay hayaan martida iyo bahda jaamacadaha iyo saxaafadda iyo dhammaan qaybaha waalidiinta waxay ku soo dhoweynayaan gacmo furan qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka iskuulka hayaan iyagoo ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada bilow ayaan ku qiyaasi karaa meesha aad joogtaan kow iyo labo ma joogtaan waxbarta oo la tartama ficiinna oo waddamada jaarka la tartama oo kuwa annaga nala dhashay ama aanu dhallee dibadda ka imaanaya qabogu wax ku soo bartay berri yaanu jegooyin kaga qaadeen annagay naga qaadeen qof walibana dalkiisuu wax ku yahay xaqiiqa qof walibana dalkiisii ayuu wax ku yahay qurbo wax tari mayso waxaan aad iyo aad u xoojinayaa macallimiintii iga horaysay oo idinku gubaabinaysay inaa waddankiinii aada la wareegtaan farxad iyo reereen waxay noo tahay xafladahan oo kale markay ardaydan dugsiga sare ka baxaysa ee aan la kulmayno oo jaamacadihan usii diyaarinayno waxay rajo noo abuurayaan dhinaca dhibaatadu ay ka jirto waddankeenna qofkii ka fiiriya oo niyadjab tusinaaya bal dhinaca kalena fiiri sida uu qurux badan yahay marka waxaa noo tihiin yididiilo iyo rajo ummadda soomaaliyeed
marka aad ku biirtaan jaamacadaha sida saaxiibadiinii hore idinka horreeyay ay u noqdeen haliyeeyo hormuud u ah xarumihii ay ku biireen runtii waxay sii kororsan doonaan tacliintii sare saadkeedii waxay u kordhin doontaan dadnimo iyo aqoon iyo karti kale waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala yididiilada iyo amalkiiyo rajada dalkan uu leeyahy waa idinka iyo inta idin la midka ah waalidiinta iyo ardaydii qalinjibisay ayaa dhankooda goobta ka hadlay waxaan kaloo la hadlayaa ardayda anigu aan ka mid ahay oo qalin jebiyey noqda kuwii waxbarashadii lasoo baray ku intifaaca waalidkii soo gardaadiyey oo garab soo qabtay garab ku siiya waalidku hadda isku mid maahee ninna baraarow ku jiraa ninna mataqaanaa axwaashiisu waa iska bari dhexe marka kor iyo hoosba waalidkiina soo garab qabtay inaan u bedelno booskii ay wax nagu soo bareen haddii ay baraar aheyd iyo haddii kaleba inaan booskaas u bedelno oo waalidkii wakhtigii aan dhihi lahayn nase waaye aanna siino oo waxbarashadiina gacanta aan ku sii hayno aan sii wadno
waa idiin salaamay maanta waa maalin farxad ah oo intaanu arday meesha ku kulansan oo waxbarashadoodii dugsiga sare ka qalinjabiyey farxadda ayaga ay qabaan annagana aan la qaybsanayno waalidiinta ah waalidiintana waxay ku faraxsan yihiin inay ardaydoodii hal sanad laba iyo toban sano ay juhdi soo gelinaayeen ayaguna inay qalinjabiyaan ay maanta ku faraxsan yihiin marka saas darteeda soo dhowaada farxadda waa idin la qaybsanaynaa ardayda waalidiinta inkastoo meeshay joogto macallimiinta oo ardayda waxbartana waa mahadsan yihiin oo hayaan dufcadan waa dufcadii labiiyo tobanaad ee uu soo saaray iskuulka hayaan ee magaalada muqdisho islamarkaana sanad weliba soo saara arday badan kuwaasi oo ku biira jaamacadaha dalka
arday laga wacyigelinaya ayaa ka bilowday deegaanada puntland cumar yuusuf aadan ayaa warbixinta warkaan inoo faahfaahinayo
wasaaradda waxbarashada puntland oo gacan ka helaysa hay-adda keer ayaa iskuullada waxbarashada puntland ka bilowday ololeyn lagu wacyigelinaya ardayda gaar ahaana sidii ay ugu dadaali lahaayeen waxbarashada iskuulka gambool ee garowe ayaa lagu bilaabay wacyigelinta waxaana kumanaanka arday ee dhigata iskuulka lagu dhiirigeliyey inay ku dadaalaan waxbarashada madax wacyigelinta dugsiyada puntland ee wasaaradda waxbarashada maxamed muuse faarax ayaa ka waramaya ujeedka wacyigelinta soo booqanay waanu dhex joognaa iskuulka gambool secondary ee garowe waxyaalahan u nimi waxyaalahan u nimi waxaa ka mid ah wacyigelin iskuullada oo aan joogtayno oo aan puntlandna ka samayno isna dusiyadyada marka iskuullada la furo annagoo aan wacyigeeyigu yahay wacyigelinteedu tahay sidii ardadayda almatigooda kor loogu qaadi lahaa sidii ardayda loogu wacyigelin lahaa waxbarashada waxay tahay tayada ay leedahay qiimaha ay leedahay ifri school oo puntland ku yaalla sanad walba ka samaynaa maanta daafurkii ugu weynaa waxaanu ka samaynay gambool uguna talagalnay ifri school oo puntland ku yaalla tuula hadday tahay hadday degmo tahay hadday rijin tahay inaanu ka samayno annagoo ay arrintaasi tahay sidii loo wacyigelin lahaa dadka badabiyada iyo fadhiya ardayda maamulaha dugsiga gambool ee garowe maxamed axmed cumar ayaa ka mahad celiyey wacyigelinta waxaan u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda keer oo runtii nala qabtay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay dhisitaanka iyo qalabaynta qolka kombyuutarka iyo qolal dheeriya oo mashruuca wejigiisa hore lagu soo kordhiyey iskuulka sidoo kale iskuulka mashruuc wuxuu ka taageeraa agabka waxbarashada ama waxa loo yaqaano teaching and learning materials wuxuu sidoo kale kharashaadka iskuulka ama fiiga uu ka bixiyaa qayb ka mid ah ardayda waxaan sidoo kale ka rajaynaynaa in intaas iyo in ka badanba hay-adda keer sida awalba ay iskuullada si gaarana iskuulka gabol ay gudoomiyaha waxbarashada gobolka nugaal cabdiraxmaan maxamed cismaan ayaa ardayda ugu baaqay inay ku dadaalaan akhriska
gashaan waxbarashada maskaxdiinni aad ku soo celisaan habeenkii inaad wax akhrisaan macallimiintu juhdi badan bay nagu bixisaa maamulaha dhammaan marka haddii wixii ninagu shugo goorta ka bacdaan dharka guriga aadaan yuniformkii aad tuudhaan wixii iska tuudhaan dee waxbarashadii dadaalka idinkaa ninaga rabaa haddii wixii ninagu shubay ninii akhriyey ninagu muraajaceeyey waxaa la rabaa inaad wax akhrisaan wax akhris baan ku gudbi karnaa sanadkan waxaan ka rabnaa iskoolka gambool wuxuu geli jiray dhibcaha hore dhibcaha hore aynaga rabnaa anigana dee guddoon cusub baan ahay dadaal dheer baan gelinayaa waxaan tayeynayaa oo kale macallimiinta waa inii tayeynayaa barnaamijyo badan waan samayn doonaa insha allah sanadka laakiin waxaan rabaa inaa idinku nala dadaashaan wasaaradda waxbarashada puntland ayaa dhammaan dugsiyada ku yaala puntland ka samaynaysa ololaha wacyigelinta ah si ardayda deegaanada puntland ay kaalmo fiican u galaan imtixaanka
sarakac ku yimid qiimaha shidaalka ee suuqyada magaalada muqdisho xaawa aadan xuseen ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinayso
saraw ka xoogan ayaa ku yimid qiimaha shidaalka suuqyada magaalada muqdisho kadib markii uu shidaalka ka qaaliyoobay dalalkii laga keeni jiray iyadoo uu saameyn ku yeeshay darawallada kaxeeya gaadiidka qiimaha shidaalka ayaa waxa uu hadda marayaa liitarkii hal doolar halka markii hore uu mari jiray qiimo dhan lixdan senti cabdiraxmaan xuseen oo ka mida ganacsatada iibiyo shidaalka ayaa ka waramaya sarawkaca ku yimid qiimaha shidaalka iyo waxyaabaha sababay inuu qaali noqdo
shidaalka xaaladiisa ayaantan aaday u kacsan tahay shidaalkuna runtii waa wax hadda sabaynayo oo markaan wuxuu marayaa meeshii ugu sarreyday ganacsato yaryaro xataa waxaa jira suuqa ka baxday ganacsigooda iska xaraysatay marka shidaalka hadda xaaladiisa wax laga hadli kara maaha waa aaduu u socdaa aad iyo aad markii hore dhibic toddobaatana la gedi jiray hadda hal doolar iyo wax ka badan uu sii socdaa wallaahi ma naqaano waa xaalku hadda waa sii adkaanaya aad iyo aad qiimaha shidaalka dadka saameyn aaday ku yeelatay sababtoo dadkii xataa gaadiidka raaci lahay waxawaaye waa aad iyo aad waa ku sara kaceedaa shidaalkii kore u socdaa gaadiid leydii waxaan ku yidhi cabasho badan ay ka muujinayaan dadka dhan kolleyto waa xaaladdu waa adag tahay markaan aad iyo aad waa cabashooyinka badan markaas waa bulshadii iyo waxa dhan waxaad malaysaa dadku inay aad uga cabanayaan shidaalka dadka weliba hadda shidaalka gadaaya aad iyo aad qofaan maaragtay maantay aan shidaal ka cabanayn waa yar tahay dadka gaadiidleyda iyo dadka iibiya iyo dhammaan waa aaday u adag tahay wallaahi shidaalku asagu waa mataqaanaa waxa keena maraakiibaa keenta qaar ka mida gaadiidleyda gaar ahaan kuwa wada mootobajaajka ayaa ka waramaya saameynta ay kala kulmeen qiimaha shidaalka marka maalmahan qiimo koror ayaa ku sii socda marka annaguna hadda dad masaakiino oo xamaashaan nahay oo bajaajka ku xamaasha marka shidaalkii iyo waxa waaye iyo suuqu ina iskeeni maayaan marka maadaama maalina la shaqeeya maalina la seexaayo hadda waxaan ka codsanayna dowladda iyo dadka shidaalka keeno inay qiimaha maaragtay wax naga fargeliyaan aniga hadda kolley anugu bajaaj leeyaan ahay marka hadda qiimahaasna hadda anugu ma dareemika laakiin subax kasta markaa soo kacda waxbaa kusii darsoomaya sagaashan isagoo aad arkaas oo sagaashan shan hadda saaki waa hal doolar oo kusii oo maaragtay qiimihiisa mara marka hadda mootada awal meeshii saddex doolar iyo afar doolar ushuu jira hadda toddoba liitar waxay noqotay toddoba doolar marka ninkii hadda wax ka reedayo waana yaqaan qiimahaas marka waxa waaye toban shan doolar haddii lagaa rabo waxa waaye waa adiga lacagtii haddaad kala barda kala barna waxa waa shidaal ay cune marka waa saas hadda waxa waaye ay dhibkaasaan haysta saameyntana weelata waa qiimiyo saa'id oo meesha rabta ma aadi kartid sarawkaca shidaalka ku yimid ayaa waxaa saameyn kala duwan kala kulmay gaadiidleyda magaalada muqdisho
weli waxaad dhegeysaneysaan dhegeystayaal warka subaxnimo ee raadiyo beerlo intaan u gudagelin qodobka dibadda waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo berlaha xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha liibiyo sharaabka haddii aan ka hormaro sharaabka loo yaqaano k k ayaa liibiyaa sagaal doolar sharaabka loo yaqaano shaafi ayaa liibiyaa kortoonkiisa shan doolar sharaabka saytuun darsinkiisa ayaa liibiyaa sideed doolar ugu dambeyntiina sharaabka keeka yarirkiisa ayaa liibiyaa qiimo dhan lix doolar xubintiina waa eginta intaasi aan u gudubno xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo birlo markan waxaa kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiib yaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxnimo waxaynu kusoo qaadan doonaa waxyaabihii ugu dambeeyey suuq kala iibsiga laga qoray kooxda al nasri ayaa xalay afar iyo eber uga adkaatay kooxda al-shabaab waxaana laba ka mid ah dhaliya xidiga reer portuqaaliya christiano ronaldo wuxuuna caawin u sameeyey xidiga lagu magacaabo sidio mane tan iyo markii ugu soo biiray zidio mane kooxda al nasri ayaa uu cadaalad ba-aan dhigtay inkastoo kooxda weli ay ku socoto dib u dhis xoogan ayna doonayaan inay iska adkeeyaan boosaskay ka banaan yihiin dhinaca kale horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska ayaa xalay u doortay xidiga ugu wanaagsan horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska xidiga weerarka uga ciyaara kooxda manchester city ireland halland dhanka kale xidiga ugu fiican da-yarta waxaa loo doortay xidig lagu magacaabo bukaya saka oo ka tirsan dhanka iyo kooxda arsenaal difaaca ugu fiicanna waxaa qaatay william saliba halka qadka dhex ugu fiicanna uu qaatay martin odgar taasina waxay ahayd waxyaabihii ugu dambeeyey suuq kala iibsiga laga qoray dhinaca kale kooxda barcelona ayaa kusii dhawaanaysa inay lasoo seexato xidiga lagu magacaabo jo cancelo oo ay kasoo qaataan kooxda manchester city macalin shafi hernandes ayaa doonaya inuu tartan buuxo uu la geliyay xidigani xidiga lagu magacaabo sergio roberto ahna kabtanka kooxda blograna si kastaba ha ahaatee shafi hernandes ayaa dib u dhis ku wada kooxdiisa blograno inta badanna waxay soo qaateen kooxda manchester city ay kasoo qaateen xidigaha ilkay gundogan iyo farantores xubintiina waeginta aad iyo umahadsanyay bilaal daahir waane oo nala socodsiinayo xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee raadiyoga beerula qodobka dibadda la dhegeystayaal wuxuu noqonayaa maxkamad ku taala dalka bakistan oo hakisay saddex sano oo xarig ah oo lagu xukumay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan cimraan ayaa horaantii bisha lagu helay inuu qariyey xog ku saabsan hadiyado uu qaranka leeyahay uuna ku iibsaday lacag dhan lix boqol oo kun oo dollar inkastoo maxkamadda sare islaamiga ay ogolaatay in damiin lagu sii daayo ilaa natiijada racfaanka laga dhageysanaya haddana uma badna in cimraan khan maanta xabsiga laga sii daayo qareenadiisa ayaa isku dayay inay xoojiyaan xarigiisa kala duwan oo ay sameeyeen isniintii kiiska faallonimada oo ka dhan ah cimraan ayaa la burbiyey warkii subaxnimo oo aad kala socotay raadiyo beerlah waa naga intaa dhegeystayaal